cashadowd wararsigii oo bixi waa dhageystay marka arrimo badan oo xoogaa waxaa ku jira oo deelqaaf ah wadahadalkan muddo dheer ayuu soo socday waxaa bilaabay dowladda ingiriiska iyadaana galwadeen ka ahayd oo arrintan deeggaraenaysay markaas iyadoo fududeynaysay wadahadalada iyo facilitieska oo markaas venugii lagu shiri lahaa iyo maxaa la dhaha isu keenitaanka labada dhinac wixii ka dambeeyey wadahadalkana si wanaagsan ayuu u socday ilaa iyo kulankii midkii hadda ugu dambeeyey imaanay midkii ka horeeyey madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geeley oo casumaada u sameeyey adaa raaliya khaalid aan usoo noqono marka waraysiga uu maanta bixiyey biixi waxyaabaha usoo hadal qaaday biixi waxaa ka mid ah in wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somaliland aanay socon karin ilaa faragelin shisheeye ay dhacdo markaa kadib waxa laale wixii lagu heshiin lahaa markaa ay dhacaan laakiin indhaha caalamka hortood ay mar kale isku hor fadhiistaan sidee u aragta adiga hadalladaasi waxaan u malaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey ama ama is-afgaradkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheikh iyo mudane shilanyo waxay ahayd in arrimaha masiriga la guda galo islamarkaana dowladda turkiga ay fududeey ka tahay laakiin arrimaha waxay ka dhexeeyaan soomaali gudaheeda dadka wada hadlayo waa dad soomaaliyeed dadka wadahadlayo wax ka dhexeeyaan waa dad soomaaliyeed ma ahan dalal laba dal oo kala duwan ma ahan soomaali jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalkan waxaa la dhihi jiray jamhuuriyadda soomaaliya xilligii maxaa la dhahaa isu-imaatinka ama ama ama ama ama xorriyadda kadib waxaa la saxiixay heshiis ah unitiga soomaaliya iyo wadajirkoodii iyo maxaa la dhahaa soomaaliya inay mid tahay markaas wixii ka dambeeyey ilaa sagaashankii in la wada joogay labada socda ogeed go-aanka ah inay gaar u istaagto maxaa la dhahaa maamulka somaliland iyada ayaa go-aankaas gaartay laakiin go-aan soomaaliyeed shacbi soomaaliyeed oo si guud a cod loogu qaaday ama si guud a laisku afgartay ma aha midda kale arrinta markii international arbitration la samaynayo waa laba dowladood oo kala duwan oo kala madax banaan oo shaqo aan isku lahayn sida eritrea iyo ethiopia oo kale arbitration waa loo baahnaan karaa laakiin dal arrimihiisa ama soomaali gudaheeda arrimahooda ayaga ay xalidanayaan waxaana fidaro ah in la yidhaahdo international mediation ama ama arbitration caalami ah in loo yeero oo arrintaa madax gasha waa tahay soomaali ajnabi kale loogu yeero meeshaas ma yaalaan
waa tahay anagoo ilaalinayno sharciga ama charterka u-n-ka anagoo ilaalinayno unityga ummadda soomaaliyeed master khaalid dhinac kale marka la fiiriyo waxyaabaha ay somaliland ku doodeyso biixin oo ka dhawaajiyo waxaa ka mid a in aysan jirin dad joogtaa ama xubno joogto ah oo lagala hadlo heshiiskan socdo maadaama xilli hore bilowday maalinba weji ayuu gelayaa kulamo laisugu yimaadaa kulamo dhowra hore u dhacay waxyaabaha ay somaliland ku doodeyso waxaa ka mid a in aysan jirin dad joogto ah oo arrimahan lagala hadlo oo dowladdii soomaaliyeed mar waliba ay xubno cusub soo dirayso oo laga yaabo in arrintii aanay min bilow ilaa iyo halkii ay maraysay lagu kala tegay aan la socon ma kula tahay loo baahan yahay in dowladda soomaaliyeed ay u xil saarto wadahadalladan ay la gelayso somaliland xubno joogto ah oo arrinta min bilow ilaa dhammaad la socda inta badan waxa isbedbedelka ku imaanay dhankooda ayay ahayd sababtoo ah markii hore waxaa ku jiray faysal cali waraawe labadii kulan hore ayagaa saare laba xubnood xubno kale ayay kusoo bixiyeen kulankii ugu dambeeyey hadda dhowr xubnood cusub ayay kusoo dareen maxaa loo tilmaamaa oo ah dowladda federaalka soomaaliya keliya loo leeyahay xubnihii hore maan anaa kamid ahaa xubnihii hore waxaa kamid ahaa mudane xayir oo hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah tiimkan tiimkii ka horeeyeyna inteyni waa ku wada jirnay marka isbedel badan meesha kama muuqdo howshiina howshii sideedii waayey hadda team leader waxaa ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee cusbaa iyo federaalka arrimaha maanta la gudagelayana waxay ahayd arrimo masiri ah oo ah waxa dhabta ah waayo wixii procedure aan horea loo soo saxiixay loo soo wada maray qaabka wadahadalka uu u soconaayo iyo nidaamkiisa iyo dariiqyada la maraayo horay ayaa loogu soo heshiiyey marka waxayna ahayd january laba kun iyo afar iyo tobanka lagu soo heshiiyey istanbul istanbula lagu soo heshiiyey bixiina asuu ahaa qofka saxiixay somaliland u saxiixay waa tahay ada raalliya ugu dambeyntii marka hadda wadahadaladii hakad ayaa ku yimid kii ugu dambeeyey ka dhici lahaa magaalada istanbul ma dhicin oo waa la isku afgaran waaya in lasoo hor fadhiisto dhinaca somaliland waxay weli idinku eedeynayaan in dhinaca dawladda soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn kulankan iyo in wax lagu heshiiyo marka hadda mar haddii kulankiina uu hakaday eedeyntaas ladiin soo jeedinayo maxaa ku muujin kartaan in wadahadallada idinkala dhexeeya somaliland aad daacad ka tihiin in hore loo sii wadana siday ku dhici kartaa bay kula tahay waxaan aada uga xumaaya horta wadahadallada aada arkaysid iyo barnaamijkiisa wuxuu ka burburay ama ka istaagay dhanka somaliland dowladda federaalka xad iyo buuxeed diyaar u ahayd statementyada ay bixiyeena aada ku aragtay in wadahadalladaas ay diyaar u tahay ayna danaynayso islamarkaana roolka dowladda federaalka soomaaliyana ay tahay roolka unityga soomaaliya ama midnimada ummadda soomaaliyeed markuu uu leeyahay dadka u dhashay maxaa la dhahaa waqooyiga kama soo qeybgeli karaan oo dadkaasi maxay ahaayeen ma hadda mamaareya keliya la diidan yahay maxay tahay micnaheeda waxaa hadlaayo waa institution institutionkana waa in la xurmeeyaa